haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan isticmaalka maandooriyaasha oo kusoo badanaya magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya waxayna la socodsiinaysaa inoona soo diyaarisay sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o e-da meelo badan oo ka mida soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka waaweyn waxaa soo badanaya isticmaalka maandooriyaasha isugu jiro kaniiniga tubaakada cabitaanka waxyaabaha lagu sarqaamo ee qamriga uu ka mid yahay iyo taabuuga dhallinyarada ayaa si aanan horay loo arkin u isticmaalaya sida la sheegay daroogada ayadoo markaasi ay kasoo gelayso xuduudaha dhulka ee soomaaliya uu la wadaago wadamada kale kaniiniyada iyo irbadaha daroogada waxa ay meelaha qaarkood ka heli karaan dhallinyarada ayaa la yidhi farmashiyaasha ugu yaraan afar maamul goboleed iyo magaalada muqdisho oon la hadlay saraakiil kala gedisan waxay ii sheegeen in caqabadaha daroogada meelaha qaarkood loo maaro la-yahay agaasimaha isbitaalka martiini doctor cabdirasaaq yuusuf cabdi jalaaludiin ahna la taliyaha wasaaradda caafimaadka ee dhinaca fayodhoorka ayaa ii sheegay in isbitaalkiisa uu la tacaalo dhallinyarada isticmaalayso daroogooyinka maandooriyaha ah si joogto ah daawooyinka hadda aadka u badan psychotropic iyo sharoobo kordhiyin la dhaho dhalinyarada u badan yihiin gaar ahaan gabdhaha iyo other narcotics waxay u badan yihiin in wadamada deriska naga soo galaan si aan maxaa la control aan controli dahayn sidoo kalena waxaa si caadi ah loogaga iibsadaa farmashiyaasha oo hadda daawooyin kaleo aad u khatar ahaa kusoo kordhay oo xataa dhaawici kara qofka xubnihiisa muhiimka ah sida beerka iyo keliyaha kasakow addictionka macnaha uu maskaxaan u geysanayo xataa saameyn kara ayaa iyagana kusoo kordhay intooda badan mushkilada weyn waxaa waaye sahl u helidooda si sahlan ayaa looga heli karaa dawooyin ay ahayd inaan lagu isticmaalin isbitaal aan lagu isticmaalin gacanka aan khibrad u lahayn ayaa waxa ay si sahla u taalaa goobaha ganacsiga ah oo dhalinyaraduna ay u heli karaan access inay iibsadaan sidoo kale ma jirta ayadana riqaabo culus oo xuduudaheena saaran oo oo fahamsan ama dareensan dhibta ay leedahay mushkiladaha maanduuriyaashaan dalka soo gelayo hadday ahaan lahayd deked ama aeroboor ama xuduudaha dhulka ah runtii maalinna maalinta ka dambayso dimensionka ama maxaan lahaye baaxadda faafitaanka arrintan oo ah mushkilad bulshaa way sii kordhaysaa haddii shalay iyo daraad la joogay nooc kamida maandooriyaasha oo kaniini tusaale ahaan taramadool ah iyo betadiin maanta waxaa kusoo kordhay daawooyin kale oo psychotorbic ah oo noocyo badan oo magacyo ay ula baxeen dhalinyarada bilibili buluug hebelow yacni magacyo ay ula baxeen ayaga magaalada muqdisho waa meelaha sida weyn looga dareemayo in daroogada ay dhallinyarada isticmaalayso saameyn ku yeelatay waxbarashadii dhallinyaradaasi amniga gobolka banaadir iyo sidoo kaleeto caafimaadka qaar ka mida dhallinyarada oo la dhigo isbitaalada muqdisho waxaa dhowaantan ka soo ifbaxay dhallinyaro la magacbaxday ciyaal weeraro waxa ay wataan mindiyo ulo iyo sidoo kaleeto dhagaxyo xaafadaha qaarkood marka ay weerar geystaanna dadka ayay dilaan afhayeenka booliiska cabdifataax aadan xasan ayaa ii sheegay in dhallinyaradaasi qaarkood ay qabqabteen islamarkaasina ay ka war heleen in daroogada isticmaalkeeda iyo dhallinyaradaasi dhibaatooyinka geysanaysa ay isleeyihiin
weere markii la dhaho soomaali ahaan waxaa lagu micneeyaa qolo duulaan ah oo ku socota qolo kale marka weera waxaa la yidhaahdaa waxaana loo yaqaanaa waxaa isticmaali jiray ciyaalka xaafadda xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho iyo goob kasta iyo gobol kasta oo lee degmo ay xaafado kala duwan degan yihiin marka hadda waxaa dheeri ku ah oo ku soo kordhay niman waaweyn oo sita tooshash mindiyo iyo wax alla wixii dadka lagu dhacay qaarkood ba ay sidan karaan hubka caadiga sida biskooladaha marka markii aan baarnay cilmibaaris dheer lagu sameeyey waxaan halkee ka yimaadeen maxay ku foogan yihiin dhammaan iyo dadkii la qabtayba waxaa laga helay caddeymo ah inay ayaguna daraagiska qayb ka yihiin oo maanduuriyaha loo yaqaano weliba hadda kaniiniga iyo waxyaabahan ay naga soo galeen east africadan badi ay isticmaalayaan marka dhalinyarada ugu badan ee ciyaarweerada ku jira ee waaweyn ee toosashka waaweyn wasito a aragteen hadda marka ma waxaad leedahay caqabadahan ka jira dhinaca amniga sal waxay ku haysaa isticmaalka daroogada ee dhalinyarada de waa fahmi kartaa qof aan waxba cabsanayn oo miirkiisa qaba oo caafimaad qabaa oo waalidkii ag jooga in qof bini aadna inti soo baxa inuusan mindi ku dhufo karin dhala madax ugu xiiri karin oo dili karin waas yani maskax fiyow oo caqligeeda taam yahay in waxaasoo dhan dhiig qof in laga keena raalli ka noqonaya adbu waad dareemi kartaa iyo qof kastoo i dhegaysanaya marka sababaha keeni kara kobcinta ciyaal weeradan waxay tahay ujeeddadaas oo ah in daraagiskaas lagu dhex qabsado ninka intuu cabo wax raadsado inuu daraagiski raadinayo mise uu cabsan yahay lay keeni karto marka annaga waxaan caqabadda ugu badan saaraynaa inay daraagiskaas tahay in ay bilaabaan mana ahaa naqsadaan naqsad muqdisho keliya ka bilaabatay oo dalalkan dariska east africadan badi way kasoo bilaabatay waa la suuliyey marka xamarna hadday ku cusub tahay insha allah maalmihii lasoo dhaafayna howlgal xoog laha laga qabtay oo mid qarsoon iyo mid muuqdaba intaba welina waa ku daba taaganna insha allah waxaan rajaynaynaa intaan ramadaan ku dhammaanin inay suulaan
maamulka hirshabeel ayaa wado la dagaalanka daroogada iyo dhalinyarada isticmaalayso taliyaha saldhigga booliiska magaalada beledweyne bishaar xuseen jimcaale ayaa ii sheegay in daroogada ka soo gelaysa xuduudaha ay tahay dhibka ugu weyn ee haysta hirshabeelle xashiishadu magaalada way ku badan tahay hadda baryahan waa la dagaalamaynin ilaa iyo hadda waxaanu haynaa ilaa iyo shan jawaan oo xashiishadaas ah soo qabanay oo hadda noo xaraysan oo mar dhowna aan rajaynayno inaan gubi doono meel fagaaro ah iyo ilaa iyo shan kartoon oo khamro ah iyo kuwo kaloo furfura way noo xaraysan yihiin insha allahu maran dheerayne waxaan usoo bandhigi doonaa dadweynaha beledweyne dagaalkaasna waa ku jirnaa laakiin magaalada waxaan dareensanahay in wax badan ku jiraan in wax badan soo galaan sidaa daraaddeed dagaalkaasna waa ku jirnaa magaaladana waxa weeye ammaankeeda lama sugi karo ilaa ay waxaasu ka dhex buuxaan maxaa yeelay qoftu markay cabto waxay noqonaysaa qof firyowi qof waalan qof u dhexaysa waxay doonay samaynaysaa dhibaato fara badan bay noogu haysaa laga soo gelaysa xagga etoobiya maxaa ka mida marka waxyaabaha oo caqabadaha adag idinku ahood aragteen ama aad qabateen kamrigaa ka mida taabuugaa ka mida xashiishkaa ka mida iyo kaniinayaal waa inta darooga ka koobanta oo dhan baan gacanta ku haynaa waana soo bandhigaynaa haddii aluu yidhaahdo marka dadka ugu badan aad ku qabataan waa dhalinyarada maxay yihiin waxyaabaha ammaan darrada ay geysanayaan haddii waa markuu cabana wuxuu samaynayaa dadkiiyo markuu soo cabo laamigu suu istaaga ciyaalkii uma mid turriu qaadana ama xabaduu qaadana dadkiiu ku xasuuqa dhibaatada ugu weyn waxaa ka mid a in dad hubaysan markay cabaan ay dadka ay dhibaato u geystaan waxyaalaha dhibaatada ku hay waxaa ka mid a in qoftu markay cabto guriga ay degan tahay ay dhibaato ku hayso ay dadkii dilayso oo ay dadkii garaacayso ama dadkii uu dhibsanayo dadkii uu ku afuufayo ee baktigu cabay
dhibaatada daroogada si lamida hirshabeelle ayay u saamaysay galmudug iyo jubbalandba waxaan isla hadalnay qaar ka mida wasiirada caafimaadka iyo sidoo kaleeto taliyayaasha ciidamada wasiirka caafimaadka ee galmudug axmed mire ayaa ii sheegay inay jiraan dad loo xirxiro daroogo lagu qabtay oo ay ka ganacsanayeen dhinaca xuduudda waxa ugu adag oo hadda dhalinyarada ejka waxbarashada ku jirta ay aad ugu runtii ugu waxbarashadiina uga dhaceen dhibaato badanna deegaanku ku hayda waxa waaye isticmaalka daawooyinka cirbadaha la isku duro oo tramadolka ay kamid tahay oo runtii sida daraagiska loo isticmaalo arrintaasu generationka hadda jira oo dalka waxay ku haysaa caqabado badan ay ku haysaa waxaana muuqata mustaqbalka dhalinyarada soomaaliya iyo gaar ahaan kuwa galmudugba inay saameyn xoog leh ku yeelan doonto maadaama dhalinyaradii ay arrintaas u isticmaalaan maanduuriyaha daawooyinkaas ay u isticmaalaan waxay u baahan tahay qorsho weyn oo wacyigelin guud ah oo national ay u baahan tahay waxay u baahan tahay sharci shuruuc guud oo looga soo dalka guud ahaan laga hirgeliyo oo looga hortago maadaama mustaqbalkii dalka ay khatar iyo halis ay ku tahay dhalinyaradii ubaxii dalka ahayna ay hadda arrintaas ay aad ugu runtii ugu saameynayo sidaasi lamid ah waxaa jira shiishada oo aad runtii awal magaalooyinka ku koobnaa jirta laakiin hadda tuulooyinka iyo meelo badan laga helo la geeyey ayadana waxay u baahan tahay si guud runtii in go-aano looga qaato masiiri ah maadaama khatarteedu ay ka badan tahay runtii sida ay bulshada ugu faafayso iyo sida ay dadku aysan u fahamsanayn
haddaba su-aal isweydiin mudan ayaa ah sidee dhalinyarada inay isticmaasho daroogada lagu xaqiijin karaa waxa aan weydiiyey doctor cabdirasaaq yuusuf jalaaluddiin agaasimaha isbitaalka martini inta badan waxyaabahaas wax aad aad u qarsoon waaye mana jeclo dhalinyaradu in lagu ogaado ama laga ogaado runtii marka ogaanshaha ayaa marka hore adag waxaa la ogaanayaa qofka markii laba xaaladood mid ay ku imaato waa mid inay xaalad caafimaad ay ku imaato halis aho isbitaal la keeno oo baaritaanada la samaynayo kadib lagu ogaado in uu addiction jiro iyo mid inuu qofku drop out noqdo oo waxbarashadii ka haro uu zigzaago dhalinyaro badan saasaa lagu ogaadaa oo iskuulkii iyo soo xaadiridii iyo jaamacaddii laga waayo iyo in lagu arko goobaha maxaa layidhahdaa waxaa lagu iibiyo ama lagu isticmaalo saddexdaas arrin ayaa lagu ogaadaa inta badan
ganacsiga daroogada waxa ay noqoto ganacsi saddex geesooda oo isku xiran oo u dhexeeyo dadka isticmaalo dadka gudaha soomaaliya soo gelaya iyo kuwa sidoo kaleeto bannaanka ka keena ee dhinaca xuduudaha taliyaha qaybta booliiska gobolka jubbada hoose sadiiq maxamuud dhogor ayaa leh dhinacyada isku xiran ee ganacsiga daroogada waxaa u badan oo ka adeegta dhallinyarada waxaa jirtay in dhawaalaba oon daba soconnay muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan meelaha uu ka soo galo dowlad goboleedka jubbaland in aan ogaano alxamdulilaah muddo dheer kadib qorshihii daba socday iyo baaritaanno aan ka wadnay waxaan gacanta ku soo dhignay shabakadii dhammeed ee ka shaqaynaysay dowlad goboleedka jubbaland oo wadato doomankeedii dadkii kismaayo u joogay dadkii ka keenayey meesha uu ka imaanayey iyo ilaahay inugu guuleeyey in aan gacanta ku soo dhigno ayadoo aan la soo qabannay markaas ayada ah oo ugu yaraan konton duub oo xashiish ah haddaba doctor cabdirasaaq yuusuf jalaaludiin ayaa leh waxyeelada daroogadu waxaaba ka weyn baraarug la-aanta bulshada iyo hanaanka maamulada iyo dowladda jirtada khatar burbur bulsho iyo khatar dadkii bulshadan ugu qiimaha badnaa oo la rabay inay wax soo saar yeeshaan oo xilligii ay ugu awooda badnaayeen oo wax la bari lahaa oo wax soo saari lahaa waxay u leexanayaan muncadas aad u khatar badan waddo aad u khatar badan ayay dhalinyarada u leexday waddadaasna oo ah hal mar in la doorto ah haddii aad dooratana sida looga soo laabtay adag tahay macna addictionka waa single time choice oo qofka hadduu doorto oo ay u baahan tahay wakti maskax caqli iyo dhaqaalo fara badan in laga soo celiyo addiction waxaa kaloo ii muuqato khatar ah inaan lagu baraarugsanayn waalidkii maamuladii hadday ahaan lahayn maamul iskuul iyo maamul jaamacadeed suladaadkii dowladdii inaanan attentionka iyo mudnaanta ay lahayd la siinayn ayadan way ii muuqato inkastoo la arkayo xaddi badan oo dhallinyaro ah oo saameyn togan ay ku yeelatay isticmaalka maandooriyaha noloshooda ka riday haddana waxaa jira dhallinyaro fara badan oo nadiif ah aanan la qabsanin sidoo kaleto maandooriye ay isticmaaleen magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka jaamacadaha ku yaalla waxaa ka soo baxo dhallinyaro aad u fara badan oo xirfadlayaal ah kuwaasi oo xarumaha shirkadaha waaweyn iyo kuwa dowladdaba u shaqo taga mar walbaba